qaadigtaa mas-uuliyaddii wixii halkaa ka dhacayna waxaa iskale ciddii soo abaabushay ama dana siyaasadeed ha kala haadeen ama dan gaar ha kala haadeen waxaan rabaa cid kasta baaqaa inaan u jeedino aan la socodsiinno sababta aan u hor istaagnay mooshinkaas la rabay in xukuumadda lagu carqaladeeyo in baarlamaankii lagu kala ca- lagu kala qaybiyo in la rabay ka meeshaan horumar gaarsiin lahayn oo dadka dhibaataysan abaabara ahaadeen ama dadka badaha ku daadanaya ama shuruucdii nololeed aa meeshaan ka qaban lahayn in baarlamaankii lagu mashquuliyo mooshin iyo hebel baanacay iga saan horta waa ayaan dadha weyn wax dalka laga filayana ma ahayn sidaa daraaddeed markaan had in badan baan caddiyey mar labaadna waan ku celinayaa sababtaanu mooshinkaa u hor istaagnay sharci darradaa kow wuxuu ahaa mooshin siyaasadeed labo mooshin baarlamaanka ka yimid oo baarlamaanku isku raacsanaa ma ahayn saddex mooshin sidiisa haddii la keenayo waa inuu sharci ku yimaado intana dhagaysanaynay intiinaan miidyaha mooshin een, xukuumad aan lala xisaabtanin oo nidaamkii dastuuriga ahaa oo sharciga ahaa aan la soo marsiin oo aan baarlamaankii u yeedhin oo waxqabadkeedii aan laga doodin oo waxay qabatay ama wanaag ha ahaadeen ama xumaan ha ahaadeen ama wanaag hadday qabateen lagu abaalmarin xumaan hadday qabteen lagu tahay mooshin laga keeni lahaa lagama keenina wadda qalqalloocan oo gaar aha la maray marka mooshinkaas sababta aan u istaagna qof kasta waxaan u caddaynaa waxaa sharaf noo ah haddaan nahay xildhibaanadii u istaagay qaranka soomaalida iyo badbaadinta iyo dastuurka u istaagay inaannu mar kasta hor istaagayno wax kasta oo sharci darro ah oo baarlamaanka la sameynaya hor istaagayno laba haddaan ku noqon labadeeda hor istaagayno saddex haddaan nahay saddexda hor istaagaysa maxaa yeelay wax sharci darro ah oo nidaamka dastuuriga aan waafaqsanayn in baarlamaan loo horkeeno oo mooshin lagu marsiiyo wax lagu burburiya ma aqbali karno haddaan nahay xildhibaanada u taagan badbaadinta iyo ilaalinta dastuurka dalka u taagan haddaan nahay cid allaale iyo ciddii waddo khaldan ku socotana waxaan leenahay saaxiibayaalow cagaha dhulka dhigoo wixii aynu ku dhaarannay